shacabku waa guusha shacabka iyo horumarka ummadda
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa saddex iyo tobanka bisha maarso sanadkuna waa labaatan sideed iyo toban bandhiga waraysyada raadiyo muqdisho waxaa inoo farsamaynayaa maxamed cabdiweli qodobadaha barnaamijkeena bandhiga waraysyada raadiyo muqdisho oo aan idinkugu haya caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu maanta tababar u soo xidhay cutub ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo si iskood ah isu qoray oo tababar in muddaa u socday waxaad mali doontaan hadalkii dardaaranka ahaa ee madaxweyne farmaajo uu diidiyey ciidankaasi cusub waxaa kaloo aan barnaamijkeedugu haynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada jubbaland iyo ciidanka amisom ee ku sugan qaybo ka mid a maamul goboleedka jubbaland waxa ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga jubbada hoose haddaba dagaaladaasi oo saacado badan qaatay waraysi ayaan idinkaga hayaa oo aad barnaamijkaa ku maqli doontaan qaar ka mida dadka soomaaliyeed oo ku dhaqan gobollada dalka iyo muqdishona waxa ay tallaabo wanaagsan ka muujiyeen go-aankii taariikhiga ahaa ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu dalka uga mamnuucay shirkadda d b ee imaaraadka laga diiyahay haddaba aragtida dadweynaha waa idinla wadaagi doonaa wax kaloo aad barnaamijka aad ku maqli doontaan waxyaabihii ugu dambeeye ee ka jira xuduudda u dhexaysa kenya iyo soomaaliya dhammaan qodobadaasi ayaan idiin hayaa ku soo dhowaada bandhigga waraysiyada raadiyo muqdisho waatahay aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxa uu maanta uu ciidan tababar loo soo xiraya uu kala qayb galay fadhigii tababarkaasi loogu soo xirayay oo ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne maxamed cabdulaahi waxa uu si adag ula dardaarmay ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed ee ayagu ku soo biiraya isla markaasna waxaa la sheegay in ciidamadani ay ahaayeen kuwo iskood u qortay ciidannimada iyo difaaca dalkooda kadib intii ka dambeysay markii qaraxii masiibada ahaa ee maleeshiyaadka shabaab ay la beegsadeen boqolaalka qof ee ku sugnaa muqdisho agagaarka ama isgoyska zobe aan idhaahdee afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay haddaba madaxweynaha waxa uu isla markaasina tacsi u diray mid ka mid a ciidamadaasi oo intii tababarka uu socday isagoo niyad u haya inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabta ay geerida halkaasi uu ku haleelay oo isagoo tababarkii uu socda halkaasi uu ku geeriyooday madaxweynaha waxa uu ku bilaabay
waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo jenaraal bashiir taliyaha ciidanka booliiska jenaraal cabdirashiid taliyaha dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiye iyo tababarayaasha halkan maalin walba iyo bil walba iyo sanad walba tababaraya ciidankeenna macallimiinta tababaraha qof walba oo qayb ka qaatay inuu ka shaqeeyo munaasabaddan maanta aan halkan isugu nimid aad iyo aad yaan runtiida kugu mahad celinaya waxaa maanta sharaf weynii ah inaan idinkala soo qayb galo munaasabaddan bilaawgeedaan ogaa oo ahaa in aan tababar u furno edhallinyarada soomaaliyeed ee ka soo jawaaba dalabkii aan ka dalbaday ama baaqii aan ka dalbaday in ay u jawaabaan qolooyinkii horarka ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay oktoobar afar iyo tobankeedii naga xasuuqay dad aad u fara badan oo shacab ah oon waxba galabsan dad aad u fara badan oo shacab aan halkaas dhaawacyo waaweyn ugu geystay dadkii ka soo jawaabay baaqaas oo yidhi diyaar waxaan u nahay inaan nafteenna u hurno dhiiggeenna u daadinno ee waad mahadsantihiin inaan inaan maanta taagannahay inaan maanta taagannahay oo ay noo tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeen markhaati ka wada nahay inay maanta dhammaystirteen oo ay yihiin dufcaddii ugu horreeyey oo runtii mutadawiciina ama naftood hurayaalah ama volunteers ah u taagan inay dagaal la galaan oo ay difaacaan dalkooda oo ay difaacaan diintooda oo ay difaacaan dadkooda aad iyo aad iyo kulligeen sharaf weyn inoo inoogu tahay maanta inaan markhaati ka nahay waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo qof walba oo idinka mid ah waa noo tirsan yahay qof walba oo ciidanka qalabka sida ka tirsan waa noo waa noo magacaaban yihiin waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo marxuumkii idinka midka ahaa ee ku dhintay halkan isagoo ku jira isagoo u socda meesha u socotaan oo ah difaaca qaranka oo la odhan jiray marxuum maxamed cabdi ibraahim xasan allah u naxariisto jannadiisii naxariistiisa allaha siiyo qof walba waa dhiman xabad keliya wax ma disho qofka wakhtigiisana ma dhaafo waxa weeye qofku wuxuu kala doortaa inuu ku dhinto si sharaf leh iyo inuu qofka ku dhinto si dullinimo ah oo gunnimo ah inuu dhinto waxaad doorateen inaad u dhimataan si gobonnimo leh inaad u dhimataan oo haddaad dhimanayso oo ilaahay wakhtigaagu uu meeshaasi ku ekeeyey inaad u dhimataan si sharaf badan idinkoo difaacaya diintiinna idinkoo difaacaya dalkiinna idinkoo difaacaya dadkiinna idinkoo difaacaya degaankiinna inaad u dhimataan oo waxaa idinka dambeeya oo carruurtiinna ah ay ku noolaadaan sharaf iyo karaamo iyo xurmo ay ku noolaadaan aysan ku noolaan dullinimo iyo gunnimo iyo qabjabnimo inaysan ku noolaan waxaa halkaan iiga muuqda oo lasoo maxaan ku radaa tababaray ciidan diyaarsan ciidan nadaamsan yaa halkan iga muuqda oo diyaar u ah inay dalkooda ka xoreeyaan horarka nabaddiidka ah ee al-shabaab ee khawaariijta ah ee nagu soo duushay ee dalkeenna tafaha haysa luga haysa oo diidan inaan la tartanno caalamka intiisa kale oo maalin walba carruurteenna gabdhaheenna hooyooyinkeenna odayaasheenna xasuuqaya oo sheeganaya islaam oo banaystay dhiiggeenna soomaali waa dad sharaf leh ama dad sharaf jecel soomaali waa dad geesiyiinah soomaali waa dad wadaniyiina saan u idhaahdo soomaali waa dad islaan dhab ah oo difaacanaya diintooda xaq ah difaacanaya marka la fiiriyo ciidan macnaheedu waxay tahay qofkaasi wuxuu u taagan yahay inuu dhinto waxaad siixdeen inaad dalkiina u dhimataan yaad siixdeen kulligeenna haddaan nahay dad waddaniyiina oo batriotiga qof walba waa inuu saxiixo guushu waxay ku jirtaa oo markaad ciidan aragto oo sidaan oo kale ah u nidaamsan waxaad ku qiyaasaysaa guushiisa inta badan raggii ciidamada loo tababarana waa fadhiyaan waxaad ku qiyaasaysaa kow disibliinka ciidankaas uu leeyahay ciidankaas adkaanshaha uu leeyahay uu u adag yahay dhibku u adag yahay ciidankaas akhlaaqda uu leeyahay iyo kala dambaynta uu leeyahay ciidankaas intuu gaajo u adkaysan karo kow labo caqiidada uu aaminsan yahay waxa uu aaminsan yahay waddaniyadiisa uu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay xaaladda hadda aan ku jirno haddii aan aaminno dalkeena inuu xor yahay waa soo marnay gumaysi oo waa ka horeyn dalkeena dalkan gumaysi intuu gumaysigu ku jiray waa ogeyn dalku wuxuu ku jiray kadib dalku markuu xor noqdayna soddon sano waa aragnay quruxda dalku uu leeyahay iyo midnimada dadku dadku leeyihiin macnaheedu waxa weeye saan u gaarna taas inaan dalkan ka horeyno cid walba kusoo duusha hadda cadowga aan leenahay waa shabaab wey oo dalkeena kusoo duushiyey oo ay isticmaalaan alqaacida oo doonaya halkan inay ka dhigtaan gabaad meelay ku gabbadaan macnaheedu waxay tahay dalalkooda way ka soo tageen dalalkooda burburka waa usoo diideen dadkooda dhimashada waa usoo diideen carruurtooda iskuollo iyo u aadaan nolol fiican ay u haystaan africa hadday ka yimaadeen iyo asia hadday ka yimaadeen iyo hadday america ka yimaadeen iyo meel walba hadday ka yimaadeen soomaaliya u yimaadeen macnaheedu waxay tahay annagay nala soo doonteen burburka annagay nala soo doonteen qaraxa iyo dhimashada iyo dhaawac annagay nala soo doonteen annaguna ka yeeli mayno dalkeenna waa difaacanaynaa soo maaha diinteenna waa difaacanaynaa soo maaha dadkeenna waa difaacanaynaa soo maaha macnaheedu waxaa weeye waxaa laydinka rabaa disibliin inaad lahaataan anshax wanaagsan kala dambayn amarka inaad qaadato xitaa hadduu amarka khaldan yahay inaad qaadato kadibna aad dacwayso hadduu amarkaasi uu yahay amar aan wanaagsanayn laakiin marka hore aadan diidin amarka ninka kaa sarreeya sidaas yaa guushu ay ka dhowdahay tan labaad waa idiin sheegay waa caqiidada oo ay ugu horrayso diinteenna iyo waddaniyadeenna haddaadan waddaniyad lahayn oo aadan aaminsanayn dal oo aan diin aaminsanayn kan diinta iyo waddaniyadda aaminsan yaa kaa guulaysanaya macnaheedu waxaad halkan u timaadeen markaan baaqa idiin diray oo aad ka soo qayb gasheen inaad naftiina u hurtaan macnaheedu waxay tahay waxaad u timaadeen inaad dalkiina difaacataan diintiina difaacataan caqiidadaasaa leedihiin tan saddexaad waxaa weeye tababarka iyo aqoonta iyo qalabka intaasna way bilaabatay oo hadda waa tan hadda markhaatigaan ka nahay oo aad dhammaysateen qaybtii ugu weyneed oo tababarka ciidan uu lahaan lahaa tababarku waa socdaa wax joogsanaya ma aha maalin walba waxaad baranaysaa qaab cusub oo lagu dagaalgalo qaab cusub oo maxaanku idhaahdaa ciidanka hawlihiisa ku saabsan laakiin maanta waxaa noo dhammaaday qaybtii ugu horraysay oo ah inaad intiina walaalo tihiin oo waxaa idinka dhexeeya tahay qarannimo waxa kaloo idinka dhexeeya ma laha waxaa idinka dhexeeya dalkaanaa wada leedihiin dalkaanaa wada difaacanaysaan qarannimadiina aad difaacanaysaan wax ka hooseeya ma laha maalintay aadda wax ka hooseeya waa maalinta aad aaddo gunnimo kala qaybsanaanshaha midnimo xumada qabyaaladda musuq maasuqa waa waxyaabaha noo horseeda gunnimada soomaalina gunnimo ma oggola waxaa caalamku hadda nooga horeeyo oo naloo caawinayo hadday noqoto ciidan hadday noqoto dhaqaale oo lagu bixinayo amisom macnaheedu waxay tahay annagu weli isma qaadan isma indha buuxin weli wax khaldan yaa noo muuqdin laakiin maanta waxaa muuqda oo ay soomaali isku raacday inay la soo noqoto sharafkeedii iyo karaamadeedii la soo noqoto waxaynu kula soo noqon kartaa intaas marka aad la timaadaan nabadiidku maanta naxdin naxdin yay- yay- yay- yay ku joogaan maanta maanta waa naxsan yihiin maxaa yeelay waxaa xaqiiqaa inaad geesiyiin tihiin markaad saddexdaas aad la timaadaan shuruudood waa ka adkaanaysaan maxaa yeelay iyagu waxay ku dagaalayaan xaq maaha waxay ku dagaalayaan diin difaaci maayaan waxay difaacayaan caqiido shisheeye difaacayaan idinkaa ka adkaanaya marka maanta waxay ku joogaan nabadiidku naxdin xaqiiqo wey naxdin ayay ku joogaan waxaa noo wada ballanah kulligeen iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed inaan u istaagno dalkeenna inaan difaacanno carruurteenna iyo mustaqbalkooda inaan difaacanno soo saas ballan ilaahay maaha waa qaadeen soo maaha annaguna waa idin garab taagannahay waa idin garab taagannahay maaha waa idin hor soconnaa waana guulaysanaynaa insha allah waxaana ka tegaysaan taariikh wanaagsan qofkii tiisii dhammaatana jannadiisii iyo naxariistiisu alla siin carruurteennana waxay naga dhexlaayaan mustaqbal wanaagsan iyo sharaf ay kula tartamaan caalamka intiisii kale tababarku waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed oo tababar u soo xirayay difca ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaalada muqdisho ayay munaasabadaasi ka dhacday
soomaali jacaylka qafuu ku sareeyo siyaasi dadkiisa sameenka la wadaagay samata bixintooda alla u tala saartay maatida gacan siiye sabool u gargaare waddani ku sifooway in duubka la saaro muddo inuu sugeynay
Kaynu haynaa Allah na siiye. Waa kaan sugaynee Mawlaa na siiye. Saakaynu haynaa Allah na siiye. Waa kaan sugaynee Mawlaa na siiye.
samataliya caana sirmaqaba deeqsiya waddani ku sifooway in duubka la saaro muddo inuu sugeynay
Saakaynu haynaa Allah na siiye. Waa kaan sugaynee Mawlaa na siiye. Saakaynu haynaa Allah na siiye.
qaybaha ka mid a maamulka jubbaland oo weliba deegaano aad ugu dhowdhow dhinaca jubbada hoose waxaa ka dhacay dagaallo ilaa xalay gelinkii dambe ilaa iyo maanta halkaasi ka socdeen gelinkii hore se ugu kululaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta aan halkaasi kala xidhiidhay qadka taleefonka ayaan waxaan ka wacay xasan aadan oo ah taliyaha ammaanka een, deegaanadaasi een, ay wadaagaan labada dhinac waxaana marka hore weydiiyey bal dagaalada halka ay ka bilowdeen iyo dhinacyada ay u dhexeeyeen
bismillahi raxmaan raxiim hawsha maanta ciidanku qabtay ciidanka jubbaland ee degan muxuu ahaay aaga wiirkooy iyo baarsan guuni howl ballaadhan oo maaragtay waxay ahayd muxuu ahaa ilaa xalay ilaa shalay laga shaqaynayay marka hawshaasna waxay ahayd hawl maaragtay cadowga aaga ku sugan lagaga sifeynayay si fiican bayna u qabsoontay
waa gartay marka een, imise jaho ayay ka socotay oo howlgalkaasi een, maadaama wakti badanna uu qaatay
Ee, runtii ciidanku jihooyinka ay ka galeen waxa weeyaan een, muxuu ahaa jirka dheer oo waxa weeyaan een, dhinaca jihadan maaragtay doobley iyo waxa weeyaan dhinacan dhasheeg oo mayoonde ilaa maxaa buula buusoy Ee, jihada saddexaad waxa weeyaan laamigan maaragtay muxuu ahaay jilib u baxa saddexdaa jihada way ka socotay hawsha
waa gartay een, taliya xasan aadan een, marka waxaad iga warantaa een, so- een, goormaa iyada dagaalku ka bilowday ma xalay mase een, maanta
hawirkoy iyo muxuu ahay singaleydka baar sanguuni baarka dhulkaas waxa weeyaan waa maaragtay gosha marka dagaalku wuxuu ka bilowday muxuu ahay shalay galab buu maaragtay horta dagaalka qorshihiisu soo bilowday ilaa maantana waxa weeyaan iyo ilaa xalay iyo muxuu ahay barnaamijkaas dagaalkii waa socday laakiin muxuu ahaa dagaalka iska horimaadka ee muxuu ahay qarxay maantuu maaragtay abaara laba saac iyo bar meelahaasuu qarxay
waa gartay dhulku waxaa la leeyahay waa dhul beeraley ah oo ee, dhirtuna ay ku badan tahay maxaa ka jira
waa sida aada sheegtay dhulku waxa weye waa dhul maaragtay goshaa la yidhaahdaa waa maaragtay dhul aada u beero badan waa dhul aada hawd u ah weeyaan waddadaa laamiga ee maaragtay la marayo mooyaane ee muxuu ah inta kale aada looma mari karo beeruhuna waxa weeyaan iyaguna waa jiraan oo dhul beero fara badan ay ku yaalaan weeyaan marka dee muxuu ahay dhulka hawdka ay isku qarinayaan iyo beerahaas oo ummadda soomaaliyeed ay ku dhibaataynayaan aagaasay ku sugan yihiin nimankan cadowga
waa gartay khasaaraha een, een, dhacay waan aan ku weydiin doonaa marka yaa idinku weeliya haddii aad tihiin ciidanka een, een, jubbaland cid kaloo idinku weelida ma jiraan amisomta
Ee, dagaalka waxa weeyaan ee, ciidanka jubbaland ee dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo waxa weeyaan ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya intaasuu makaranaysaa ciidanka maaragtay dowladda federaalkiina maaragtay qeyb buu ka ahaa ee maaragtay qeybteedan ee muxuu afartan iyo saddexaad dagaalkaasi marka waxa weeyaan sidaa wadajirka ah buu u qabsoomay ee mar walbana maaragtay dee kulli ummadda soomaaliyeed waa muxuu ahay taargetkeeda iyo muxuu ahay waxqabadkeeda na waxaan aaminsanahay inay muxuu ahay ha- mid ay tahay
waa gartay een, khasaaraha intee buu dh- dhan yahay xaggiina
anagu xaggana khasaaraha aada buu yaryahay maadaama muxuu ahaa ciidamo fara badan oo caalami iyo kuwo ummad soomaaliyeed muxuu ahay ka dulqaadaya cadowga ay wada socdeen dee waxa weeyaan inta badan maynan ishortaagi jirin marka khasaaraha ciidanku aada buu yaryahay
waa imise haddii aad xustid
Ee, runtii waxa weeyaan maaragtay muxuu ahay askar aan badnayn baa dhaawacantay marka wax dhimashayna ma jiro
marka een, dhaawaca imise ayuu gaarayaa een, een, xasan aadan
waxaan u malaynayaa dhaawac maaragtay kolley muxuu ahaa gadaal baanu kasoo xaqiijinaynaa
waa gartay een, dhinacooda maxaa een, een, een, een, aad ka ogtihiin khasaaraha gaaray
khasaaraha kolley ee, dagaalku dee maaragtay wuxuu ahaa mid maaragtay dhulka iyo hawada aba marka labadaba waxa weye khasaaraha kasoo gaadhay marka midkan maaragtay muxuua dhulka hoose ee maaragtay ciidamadu maaragtay ay muxuu ku baacsanayeen sida aanu ka warhayno ilaa afar dhimashaa ilaa muxuu ahaa toddoba dhaawaca oo maaragtay ay muxuu la daalaa dhacayeen oo ay wadan kari la-aayeen kolley waa ka warhaynaa xagga hawada laftirkeeda maaragtay dagaalku waa ka socday marka dhib fara badan iyo maaragtay khasaarana waa kasoo gaadhay
Wa- wa- marka een, dagaalkan maadaama een, intaas oo dhinac uu ka socday oo eh, diyaargarow xoogan uu ka muuqday een, wax een, aad een, een, nolol aad ku soo qabateen ama een, fariis- fariismo ay lahaayeen oo aad beegsanaysiin miyaa jiray
Ee, runtii fadhiisimo ay ahaayeen oo ag- ay ka baxsadeen wuu jiraa oo fara badan oo maaragtay dhul hawda oo adag marka fadhiisimadaasi waxa weeyaan dee waa naflacaari way iska sii cararayeen marka dee kulley muxuu ah magaalooyin waaweyn oo ay haysteen oo maaragtay hadda muxuu ah aanu weli gacanta ku dhignay ma jiro wax uun aanu ku dhigi doono insha allahu mooyaane
marka xaggee baa magaalo idinkugu dhow hadda eh, meesha aad aad aad aad ku sugan tihiin oo yurub la yidhaahdo Ee, runtii muxuu ahaa anagu hadda waxaan is leenahay magaalooyinka aan u soconno waxaa kamid a maaragtay muxuu ahaa magaalada jilib kabsuuma jamaame ilaa waxa weeyaan magaalada bu-aale ee maaragtay jubbada dhexe xarunta jubbada dhexe oo hadda cadowga uu joogo annagu inaan wadankaas waxa weeyaan guud ahaan jubbaland meelaha ay kaga sugan yihiin cadowgu iyo ummadda soomaaliyeed sidii maaragtay looga dulqaadi lahaa cadowgan maaragtay muxuu ahay sida kansarka looga tari lahaa qorshaha iyo maaragtay aragtida nadu intaa weeyey waa gartay marka een, adigu dhinacaas baad een, ciidamada halkaas ka dagaalamaya ayaad madax u tahay een, ammaanka goobtaasna gacantaad ku haysaa waxaadna xigtaan dhinaca een, jubbada hoose waxaad iga warantaa een, qaybaha kale hareerahaaga ah howlgallada ma ka sii socdaan mise marba dhinac unbaa culayska la saaraya
runtii jubbaland guud ahaan meelo fara badan bay ciidamadu joogaan marka dee muxuu ahaa shaksiba ama sargaalba meel buu qaabilsan yahay kolley adag fara badan oo maaragtay ciidamadu ay ku sugan yihiin oo hawsha laga hayana waa jiraan anigu muxuu ahaay inta ay shaqadaydu tahay baan ka warbixin karaa laakiin aagan kalena muxua way jiraan oo saraakiil ay hogaaminayaan
waa gartay marka maadaama dad badan oo shacaba ay meesha degan yihiin markii hore wax oo sahan ah ma ku samayseen shacabka iyo howlihiisa runtii waxaa weeyaan dadka shacabkaa nimanku gabaad bay ka dhigtaan oo waxa weeyaan maaragtay waxaa laga yaabaa inay ku dhex dhuuntaan maadaama oo dawladda iyo beesha caalamkiiba cadaadis fara badan kaga imanayo marka waxa weeyaan dee kolley annagu dad shacaba in maaragtay lagu dhex dagaalamo wax aanu raalli ka nahay maaha marka ayaga laakiin muxuu ummad soomaaliyeed oo masaakiin oo waxa weeyaan shacababa inta badan maaragtay ay fal muxuu aan loo baahnayn ka fuliyaan marka shacabku dee kolley waxaan is leenahay way ma garanaysaa annagu aanu muxuu ahay awood badanada eanu maaragtay badbaadin karno insha allah waa badbaadinaynaa
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barnaamijka bandhiga waraysiyada ayaad weli nagala socotaan intiinii goordhow nagu soo biirtay shalay toole baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu gaadhay go-aan kala adeeg wadaninimo iyo taariikhi isugu jira kaas oo ahaa in boqol lixdan iyo sideed mudane ay u codaysay in shirkadda d b wol laga mamnuuco guud ahaanba dhulka soomaalida go-aankaasi waxa uu noqday mid dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba dhigahooda ay si aad ah ugu farxeen soona dhoweeyeen xataa qaybo ka mid a dadka dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa si weyn waxa ay u soo dhoweeyeen go-aanka baarlamaanka uu gaadhay iyadoo shirkadaasina si aan muuqan markii horeba heshiisyo ula gashay qaar ka mid a maamulada dalka soomaaliya magaalada garowe qadka taleefonka goordhow waxaan kula xiriiray nabadoon abdiqaadir cabdiqaadir axmed ibraahim oo ah guddoomiyaha nabadoonnada gobolka bari waxaana wax ka weydiiyey bal salaadiintooda horta waxa ay kala socdaan go-aankan baarlaman ku gaaray iyo wax ay ka og yihiin
aad bay umahadsan tahay raadiyo muqdisho odayaasha dabcan haddee waxyaalaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo sidii ay ummadda soomaaliyeed ay ugu wada ugu wada noolaan lahaayeen deganaansho ayay ka shaqeeyaan aada iyo aad baana ugu mahad celinayaa runtii runtii shaqooyinka kolley la wada hayo oo aad soo dhawaada insha allah
waa gartay guddoomiye sida aada la socotidba baarlamaanka federaalka waxa uu gaaray go-aan shirkadda d b wol oo magaalada boosaaso iyo berbera heshiisyo la gashay marka ka nabadoon ahaan arrintaasi horta ma iska aragteen salaadiintiina
dabcan haa annagu dadkii ugu horreeyey oo diiday baanu ahayn markii ugu horreeyaba qaabacay qaabka iyo siyaabaha ay markii horeba ku soo gashay dalka waxay ahayd qaab khaldan maamul goboleedyada ama somalilan ha ahaato ama puntland ha ahaatee waxay ahayd qaab aan mujtamaca u qalmin sababtu waxay tahayna waxay ahayd markii ay yimaadeenba waxaanu ka codsanay ama aanu yani isla isla fahmi weynay in sharciyadda iyo waxa la soo galay la caddeeyo runtiina annagu kollay mawqif cad oo shariifa baanu iska taagnay baaqyaanu ka soo saaray shir saxaafadeedyaanu ka qabannay arrimahaasoo dhan baanu qabannay marka annagu markii horeba waanu diidnay waxaanu ku diidnayna waxay ahayd qaab- qaabkii ay nagu soo galeen markii dambena khasaarooyin badan waad la socotaan inay ka dhacday oo doonyo badan ay caariyeen maraakiibtii een, een, nidaam darradii meesha ka dhacdayna ay weli taagan tahay marka annagu eh, runtiina waanu ku faraxsan nahay eh, waanana sugaynay eh, waajibaadka een, xukuumadda federaalka oo ugu horeeyo een, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ka qaatay een, een, mowqif shariifa Eh, sidoo kale baarlamaanka go-aanka ay ay- ay shariifka ay ka qaateenna annagu waan soo dhaweynaynaa Eh, waxaanu leenahay insha allah mas-uuliyaddaa weyn oo runtii aanu maanta soomaaliya oo dhan ay ku diirsatay oo aan rajaynayno insha allahu tacaala inay fulintiina ku daraanin oo xaqiijiyaan soomaaliya oo xor ah oo hay-adaha eh, ama dowladaha qarbiga oo ku soo duulay ee xudu- in- in in la sugo xuduudihii iyo ma garanaysaa dhulka soomaaliyeed meel kastoo ay tahay ama cir ha ahaato ama bad ha ahaato ama beriba ha ahaatee in mas-uuliyadda ka saaran insha allahu tacaala ay gutaan Eh, waa gartay Een, cabdiqaadir nabadoone een, wa- waxaad tihiin een, salaadiintii dhaqanka een, siyaasiyiintuna idinka idinka yimaadeen markii horeba een, oo soo xulay wax fikirro ah oo ama talooyinkii hore aad u jeediseen ama kuwo cusub oo aad jeedinaysaan si nidaamka een, wadaniyadda loo ilaaliyo ha waan soo jeedinaynaa soomaaliya waxaan rajaynaynaa in mas-uuliyadda guud ee ee qaran la wada guto ee shacabka iyo xukuumadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyaduba in la isku wada xiro ee dalkuna insha allahu tacaala waan wada leenahay khayraadkiisana waan wada leenahay ee waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inuu sharciyadda federaalka soomaaliya iriddaa in loo soo maro sida ay waajibaadkoodu yahayna ay ka gutaan ee waxaana runtii ku kalsoonahay sida hadda wax u socdaan ee dowladdan hadda dhisan ee aanu magaranaysaa xukuumadda hadda shaqaynaysana runtii s- ee shacabka soomaaliyeed way ku faraxsan yihiin ee siyaabaha ay wax u socdaanna waxaan odhan karraa inay een, yacni meel gaarsiin karaaneen ee mustaqbalka dhow ee waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu ee, ku wada qanacno dalkeenna inaan ku nagaano inaan ee, degenaansho lagu sameeyo in ee, sida ay hadda loo soo celinayo dadkii een, ma garanaysaa meelaha een, adduunka ku xiraa ama ku ciqaabnaa in dib loo soo celiyo in soomaalida kalena ay dalkeeda ku soo noqoto inaan ka faa'iidaysano ee, dalkeenna oo dib loogu soo noqdo inta joogtaana ay ay ma garanaysaa ay ku noolaadaan ee, si xor iyo xalaala ay ugu noolaadaan ay ku qanacsanaadaan runtii ee, waxa ka socda Ee, runtiina annagu ahi waan ku faraxsanahay mar kasta iyo goor walba in ma garanaysaa shaqada ay hadda u hayaan ee, shacabku inay tahay mid ee, runtii ee, lagu wada qanacsan yahay
dhinaca kale qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan go-aankaasi iyo bal sida ay u soo dhoweynayaan in baarlamaankeenu uu shirkad si dulmi ah ku soo gashay gudaha dalka soomaaliya awooddiisa uu ku mamnuuco magaciyga horta waa ilyaas ciise cali oo ku magac dheer ansa run ahaantii go'aankii shalay ay gaareen een, ga- baarlamaanka soomaaliya shacabka soomaaliyeed haddaanaana aadaan u soo dhoweynaynaa maxaa yeelay waa masayrka ummadda soomaaliyeed aan ku jiro in micnaha maarkano yani ee, ee, een, baarlamaanka soomaaliyeed ay ka dhawaajiyaan een, da- da- xuquuqda ummadda soomaaliyeed dowladdaana wakiil waxay ka tahay dhammaan inta afka soomaaliya ku hadasho ku faraxsannahay waxaala waxaan dareemi karaaba inaan seexda shalay go'aanka ay baarlamaanka gaareen aadaa ugu faraxsan ku hadasho tan waxay u noqonaysaa aragti imaaraadka inuunan lahayn dalkaas go'aanka baarlamaanka uu qaatana waxa waaye go'aan xalaal ah oo oo- oo uu maaragtay ku saxnaa aadaanu u soo dhowaynaynaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed go'aankaasna waa go'aan muhiim ah geyiga soomaaliya waxaa mas-uulka ah dowladda soomaaliya go-aanka shalay markii la fiirsho waa markii labaad oo baarlamaanka ayna galayo arrimo waajibkiisa ah tii horaysa waxay ahayd tii badda tanna waa tii labaad waxay calaamo u tahay in inaan waddadii cagdeed cagta saarayn in xukuumaddii iyo baarlamaankii uu ku raaco madaxweynahana hadhow saxiixa qasab wa saas daraaddeed annaga daanna ururo bulsho waa u hambalaynaynaa magacaygu waxaa waaye yaxya maxamed axmed aad iyo aad aa ugu faraxsanahay go-aanka shalay ay gaareen baarlamaanka aad iyo aad aa usoo dhaweynaya shay wanaagsan waaye go-aankaas ay ka hor istaagaan dad aan la soo xiriirin dowladda inay meel cidlaha ay wax ka qabsadaan waa mid qalade wax walba oo wax laga weydiinayo dalka waa dadka ka arrimiyo baarlamaanka
inay go'aankaas gaaraan way ku wanaagsan aad iyo aad ugu wanaagsan waana soo dhaweynaa shacabka muqdisho haddaan nahay magacayga saddexaad nuurta carfaahi ibraahim aa leedahay go'aanka shalay waxaa u arkaa wax wanaagsan ee dowladda gaartay kayga aad ugu kacsaya waa ku faraxsanahay magacaygu saddexaan xasan axmed cabdira ayaa la yidhahda waxaan farxad noo amba mahad noo amba aan ku faraxsannahay go'aankii shalay waxaan arkaa mid weyn oo natiijo weyn ay gaartay dowladda soomaaliya maadaama ay dad shisheeye dhulkeena inta yimideen dekada inay ka dhistaan ee damceen haddiiba ay dowladdeena soomaaliya ay ka hortagtay ee naga beenisay naga celisay cadowga dhulkeena inuu qaata rabo waxa aad iyo aad ay noogu qabteen amba qarannimadayna ayna tuseen in farxad ayna geliyaan maana waa midaan ku raacsannahay baarlamaanka soomaaliya ciddii isku daydo inay waddankeenna dhulkiisa amba ciideena ay gataan amba dhistaan isku daydane waxaan jecelnahay in ay ka hortagaan ay naga qabtaan magacayga waxaa la yidhaha nabadoon yaasiin muuse cabdulle waxaan taageerayaa go'aanka ay soo saartay dowladda federaalka ee ku saabsan dp wol aad iyo aad baan u taageerayaa waana soo dhowaynayaa dowladdii maxamed siyaad barrena waa kurisay dekedda kismaayood dowladdii sagaalka sano oo hore ahayd oo sagaalka jilay baa dhistay dowladdii maxamed sayid baraan waa kulisay tan boosaasoodna dowladdii maxamed sayid baraan noo dhisay talyaani baa noo dhisay ma aha hanti maamullo goboleedya dhisteen mana heli karaan waanu ku faraxnay oo waanu ku faraxnay oo waanu ku faraxnay oo waanu doonaynaa in nala ka saaro cadasho ushaqaystayaasha waddankayaga ku soo degay dekedda berbere iyo dekedda boosaaso haysta in badan baanu halgamaynay oo waanu qaylinayno garab baanu raadinayno garab la'aan baan hays hadda garab baanu helnay waanu raadinaynaa hanala ka saaro oo hanala ka saaro ma doonayno oo waanu nacnay go'aankan wuxuu u saamaynayaa puntland waa soomaaliya soomaaliya waxa saamaynaya ma garanaysaa berbere iyo boosaasona waa isku mid d b o iyo b n o waa isku shirkad waxay ka soo jeedaan imaaraad oo duullaan ku ah soomaaliya oo uu ku lahaa iyadoo gubatay oo dawladnimo gebi ka laadlaaddo oo ay gabawareen dhowr nin oo gaala la heshiiyey oo taladu godaadday oo gees u bixi weyday guhaankii habaarkii shacbiga guulla ka ajibiye guulaystayaal lala socdiiyo gaarhayaa kacaye ummaddoo god lagu sii wado baad gacanta lacdeen oo gobonnimada nimankii baashay baa gebagabayseen
Thank you.
waa tahay goordhowna waxaad si toos ah aad ula socon doontaan cayaaraha ka dhacaya qaybo ka mid a waddamada yurub oo si weyn cayaarahaasina ay yihiin kuwo si weyn muxuu ahaa inta badanba ay bulshadu ula socoto raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa uu bahda isboortiga sida aad la socotiinba u buuxiyaa kaalinta markaasi dhalinyaradaasi ka dhiman stuudiyaha iminka waxaa igula sugan cabdirasaaq shiino oo ah madaxa barnaamijyada raadiyaha qaranka soomaaliyeed cabdirasaaq caawa horta ciyaarta bal ka waran waayahay cabdulaahi aada baad u mahadsan tahay adigii dhegeystayaasha raadiyo muqdisho ee hadda la soconaya barnaamijka bandhiga wareysiyada oo ah barnaamij aada u xiiso badan oo wareysiyada loogu qaato intii la socotay maanta oo dhan waxaan baahinaynay goosgoos ku saabsan ciyaaraha champion leaga iyo ciyaaraha kale oo idaacadda radio muqdisho ay tabiso kuwaas oo aan u aragno kuwa ugu kulul qaaradda yurub caawa afar kooxood ayaa dheeli doonaa champion leaga oo habeenka ay soo galayso arbacada iyo habeenka ay soo galayso khamiista aan tabino sidaad ka warqabtana toddobaadkii hore sidan oo kale ayaad barnaamijkan bandhiga wareysyada noogu wareysatay inkastoo dhegeystayaasha aan la ballansaneen saacaddu marka ay tahay afar saac iyo qadar soddon daqiiqa ah cabdulaahi haddaan u gudbo kulanka caawa diiradda ay noo saaran tahay inaan tabino waa kulanka dhex mari doona kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo kooxda kubadda cagta ee zavil sidaad ka warqabto cabdulaahi labadan kooxood manchester united iyo zavilia waxaay ka kala dhisan yihiin dalalka ingiriiska iyo weliba wadanka sbain manchester united lugta caawa lugtii ka horeysay waxay u safartay wadanka sbain garoonka zavil ayaa lagu soo dheelay kulanka sagaashankii daqiiqe iyo daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu daray waxa uu kusoo idlaaday eber iyo eber oo labada kooxood ay isku mari waayeen inkastoo weerar iyo weerar celis uu ahaa kulankii hore oo ugu dambeyntiina barbarahaas uu kusoo dhammaaday caawa garoonka old traford ay ku dheesho kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa lagu dheeli doonaa kooxda zavilina ciyaaryahanadooda kol hore ayayba tageen magaalada manchester oo ilaa iyo maanta oo dhan halkaa garoonka old traford ayay ku sameynayeen tababar manchester united caawa haddii micnaha ay dhacdo in gool lagala hormaro oo garoonkeeda gool looga dhasho maadaama dee garoonkii zavilia ay iska difaacday in wax goola manchester united ay kusoo dhaliso manchester xaaladda aada bay ugu adkaan doontaa cabdulaahiyow inkastoo la filayo in manchester united maadaama garoonkeeda ay joogto iyadana cadaro inay soo bandhigi doonto intii hore inay kasii yara itaal roona doonto maadaama gurigeeda hadda lagu sugan yahay maadaama gurigeeda lagu sugan yahay
marka ciyaartaas manchester waa kulley un la wada sugayaa waxa ay soo gelaysaa un filayaa
shan saac oo rubi dhiman ayay soo geli doontaa sidoo kale waxaan ku dhex tabin doonaa oo aan ku dhex wadi doonaa kooxda kubadda cagta ee shaktar duniski iyo kooxda kubadda cagta ee roma roma waxa ay ka socotaa magaalada rome ee caasimada wadanka talyaaniga aada iyo aad marka roma kulankii hore waa laga bediyey dhinaca iyo ruushka maray booqatay waa laga soo badsho waxaa looga soo badshay waxaweyaan labo iyo hal ayaa looga soo badshay garoonka shaktar duniski markii ay booqatay caawa ayay roma ay dheeli doontaa roma waxaa laga rabaa laba gool iyo wax ka badan inay caawa ay la timaado aada iyo aad kadib ayaa la ogaan doonaa roma waxa ay soo bandhigto inkastoo laga warsugayo roma waxay la timaado laakiin dee kulanka adag ee aan caawa tabin doono waa kulanka dhex mari doona ee manchester united iyo kooxda zavilia wixii hal gool iyo gool hadday noqoto manchester united saas bay ku hari doontaa garabkeed allaha galo laakiin gool iyo eber hadday manchester united ay ku badiso zavilia aniga mararka qaar waxaanba ku mashquulaa marka cayaaraha kulul maaragtay badanaa dadku waxa ay fiirsadaan isboortiga iyo goolka iyo sida aniga waxaan ku mashquulaa tababarayaasha waa fiirine midaa waxaad arkaysaa aad isu cuncunaya midna qosolkii buu iska celinaya labada lugood oo isdul saaranaya markaasuu inta labada gacmood san yidhahdo girka halkaas ku qabsaya waxaad arkaysaa inuu qanacsan yahay Aad iyo marka aad.
markaan aniga cayaarta dhanba waxa igu quruxda badan in aan tababarayaashaas ma- kan weliba aad waxaan u taageeraa midka maalintaas guuleysta Ma- oo aad ugu Habeenkaas.
faraxsan.
waa aad u Oo faraxsan. Waa- boodbooday.
waa la qaybsadaa Aad iyo aad.
habeenka dambe haddii lala jajabiso xumaanta keligiisay u tahay horaan uga socdaa Ay, barnaamijkeenii bandhiga wareysyadaa een, dhegeystayaal waa iga intaa cabdirasaaq shiin iyo bahda sboortiga iyaga goor dhowaad dib isoo arki doontaa waxaana idinkaga tegayaa makii xaaji banaadir iyo heeskii adaa laga suga
soomaali jacaylka qafuu ku sareeyo siyaasi dadkiisa sameenka la wadaagay samata bixintooda alla u tala saartay maatida gacan siiye sabool u gargaare waddani ku sifooway in duubka la saaro muddaynu sugeynay
Sakaynu hayna alana siye. Waka sugayne Mawlana siye. Sakaynu hayna alana siye. Waka sugayne Mawlana siye.
samataliya caana sirmaqaba deeqsiya waddani ku sifooway in duubka la saaro muddaynu sugeynay
Sakaynu hayna alana siye. Waka sugayne Mawlana siye. Sakaynu hayna alana siye. Waka sugayne Mawlana siye.
santaada kheer socdii mubaarak saatir alaan kuu tuugaynaa iyo sami baan kuugu ducaynaynaa suugaantaan kugu taageeraynaa halabuurkaan kugu saacidaynaa saacaddii lagu doortay samataliyow sakhiri kawiir soomaaliidinkood meel kastay ku sugan yihiin way sara kaceen farxad bay oo la seexan waayeen saansaan nabadeed baa saameysay sawiradaada ay u siteen rabitaan samawada guul bay ku soodinayeen soo dhowow farmaajo bay ku soodinayeen eergaalkayo sebendheer soodintii dhex dil wayska sikiyeen waysa saamaxeen waxaa sugan sokayihii iswaayaa sababtaada ku midoobay samataliyow waxaa sugan dadkii kala sabnaa baa sababtaada ku heshiiyey samataliyow sinani cadaalad baa lagaa sugayaa sharciga inuu sareeyo baa lagaa sugayaa saami qabsi xaqa baa lagaa sugayaa dib u heshiisi sax oo hooste luug aan lahayn oo soomaali u dhantaha lagaa sugayaa afar dhibic shan inaad suulisid balsareen inay dhammaato sanduleen inay dhammaato ummad siman inaan ahaano lacag sariif leh saruud iyo jilmaad leh si dhaqsi leh in loo soo sameeyo unka sakaraadka waxaan uga siraad uxusan ku heli lahayn inaad xoogga saartid sicir barar si faan uga badbaadno saxiix inaad ku dugtid musuqa si toos in loo wada xawaalo hoos ka siibin ay dhammaato sarbusiyi in la waayo suuq madow in laga xuroobo xil culusaad sidaa sayid maxamidow satira ku garab galo samawada guul xil culusaad sidaa sayid farmaajow satira ku garab galo sama taliyow xil culusaad